الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهكذا حكم ذوات الحمل فابن على اليقين والأقل وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو عادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم كأنهم أجانب فهكذا الغول السديد الصائب الناظمك رحمة الله عليه وحين كسو دحشرني isaga oo markaa inooga soo warramaya baabkii ku dhisnaa irhiga bilixtiyaadi waaltaqdiir dhaxalka oo la qadarayo sida ugu dadaalka badan leh baabka noocaasi ah oo fi lirhi biltaqdiiri waalixtiyaad ayaynu ku soo jirnay dadaan arrimahoodu aada u caddayn dabeedna siba siday ka dadaal badan tahay loo raacayo waxaynuna soo aragnay khunha almushkil labeebkii mushkilka ahaa iyo arrintiisa sida loola dhaqmayey waynu soo marnay mafquudkii la waayey ee waxa weeye xaaladiisu waxay ku sugan tahay aan war laga hayninna wuu inoo soo tilmaamay labada xaalabana way isshabahayeen oo way isku dhowaayeen haddana xaalad saddexaad oo iyana aan ka fogeyn ayuu inoo tilmaamayaa oo ah xamliga iyo uurka iyo xaaladdaa dhaxalka sida loola dhaqmayo waxaana uu yidhi wahakadaa arrinku sidaasi oo kale ayuu ahaaday xukmu dhawaati alxamli ay xamlu xukmu dhawaati alxamli xamlu macnaha xukmu xukumka xamli dhawaati alxamli kuwa uurka u saaxiibka ah uurkooda xukumkiisuna sidaasi oo kale ayuu ahaaday wahakadaa arrinku sidaasi oo kale weeye xukmu dhawaati alxamli ay xukmu xamli dhawaati alxamli xukumka uurka kuwa u saaxiibka ah uurka ay bimacnaa saaxibaati alxamli kuwa uurka u saaxiibka ah uurkooda xukumkiisuna sidaasi oo kale weeye ee fabni ku dhis cala alyaqiini inta la hubo ku dhis iyo wal aqali inta yar marka waa iska cadfu tafsiiruna waa isku macne oo inta yar iyo waxa weeye inta la hubaa waa inta yaru wuxuu ishaarayaa haddii uu markaa ka dhinto shaksigii dhintay haweenay uur leh loogama jeedo markaynu leenahay qofkii dhintay baa ka dhintay haweenay uur leh inay isaga uur u leedahay ugama jeedno ee qofka dhintay labna waa noqon karaa dhadigna waa noqon karaa ee uurka waxaynu uga jeednaa uur dhaxalka meel uun ka soo gelaya oo isagu wax dhaxlaya ama waxba dhaxli maayo dhaxalba muulaha eh saamayn kale ayaa uurkaasi uu dhaxalka ku yeelanaya oo cid dadka wax dhexlaysa ka mid ah ayuu dhaxalkeeda wax ka bedelaya ee isagu dhaxalba ma leh saddexdii aynu ku soo maraynay khunhaha mushkilka ah iyo mafquudka saddexdiiba halkanna waa ka suuragal macnaha dadka warahada ah siday labadii hore ula dhaqmayeen si la mid ah ayuunbaa xamligana ka suuragal ah oo waxaa dhici karta gabadhaa uur kale xamligeedu wax raadayn ah dadka qaarkood inaanu ku samaynayn oo waxba aanay ka qusaynin uurkaa isaga ah tiradii doontaba gabadhaasi ha dhashe eh qofkaasi isagu wax go-an inuu leeyahay oo kaa wixiisa la siiyo sidaynu khuntihii kusoo arkaynay iyo mafquudkiidba waa suure halkanna inay sidaa noqoto marka qofkii aanu uurkaasi wax saamayna ku yeelanayn waxba kama quseeyaane wixiisa waa la siinaya ka waxa weeye uu saamayn ku keenayo ee ay dhici karto uurkaasi fii xaalin min alaxwaal inuu xijaababa oo meeshaba ka saaro xaalaadka qaarkood ama ay dhici karto inaanu xijaabayne inuu dhaxalkiisa yaraynayo oo xajmu nuqsaan ku samaynayo kaa uurkaahi isagu waxa dhaxlayo ama yuu dhaxlay dadka noocaasi ahi markay meeshii jiraan dad waa ama ridi karo uurkaasi ama uu nuqsaan ku samayn karaa markay jiraan ciddaanu waxba yeelaynin baabkan waxba kama quseeyaane maxaa la yeelaya waxaynu leenahay hadday sabraan oo ay sugaan inta gabadhaa uurka lehi ka dhalayso taasi baa fiican khilaafkana lagaga baxaya ahlulcilmiguna taasi inay fiican tahay laba iskuma hayso hadday sabri karayaan amaa hadday sabri kari waayaan oo yidhaahdaan uurkuna xuquuq buu leeyahay annaguna xuquuq baanu leenaho waa baahannahay oo ma sugi karayno uur laga yaabo inuu ama sagaal bilood calool ku jiro ama sanawaadba uu ku jiro oo marba ama waa qubanaya ama wax ka mid a ha la yidhaahdee uurkii uu sanawaadba gaadho annagu uma sabri karayno hadday sidaa yidhaahdaan ee dad foqoro ah oo baahan baanu nahay hantidaa nalooga dhintay in wax nalaga siiyo ayaanu doonaynaa xaaladda noocaasiya maxaa la yeelayaa arrinta noocaasiya bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waxba laga dhagaysan maayo ee uurku ha dhasho ayaa la odhanayaa waana sida madhabka maalikiyada agtooda ka xoog badan laakiin jumhuuru ahlulcilmi oo shaaficiyadu ka mid yihiin culimmada badankeedu arrintaa iyada ag kama yeelin ee waxay yidhaahdeen uurkuna xuquuq buu leeyahay oo in la ilaaliyo way tahay oo loo dadaalo dadkan kale warasada ahina xuquuq bay leeyihiin iyagana in la ilaaliyo oo loo dadaalo waa lagama maarmaan bal waxaba laga yaabaa iyagu inay ka baahi badan yihiin ama baahidoodu waaba muxaqaq waa mid la hubo oo foqoro iyo dad aada u baahan inay yihiin baa la arkaa marka in la yidhaahdo waa laydi qadinayaa inta gabadhaasi ka dhalayso midh laydi siinayaa ma jirto waxay noqonaysaa inaan jaanibkoodii la rajixin wax markaa xaq dhowr ana aan la siin dhinaca kale uun layska wada moosay oo xagga kale uun la rajaxay taasina sax maa ee waa in masalada la kala qaado oo qofkii aanu saamayn ku yeelanayna wixiisoo kaamila la siiyo qofkuu saamayn ku yeelanayana hadduu meesha ka wada saarayana oo ay dhici karto fii bacdi alxaalaat inuu meeshaba ka bixiyo iyadana midh la siin maayo qowlan waaxidan laakiin haddaanay marnaba aanu uurkaasi shaksigan meesha ka saaraynin laakiin laga yaabo inuu xaalaadka qaarkood uu hoos u dhigo xaalaadka qaarkoodna uu kor u dhigo oo bimacnaa hadduu nolol ku dhasho iyo hadduu geeri ku dhasho iyo hadduu lab noqdo iyo hadduu dhadig noqdo iyo hadduu mataano noqdo laga yaabo in arrintu iskhilaafto inta yaree la hubo ee kollayba aanu shaksigaasi ka hoos maraynin ha loo sii dhiibo inta kalena mawquuf ha la yidhaahdo oo uurka ha lala sugo dabeedna uurkaasi sida uu ku dambeeyo waxa loogu qaybiyo qowlkaasi baana fiican waana qowlka markaa shaaficiyadu ay mareen iyo ahlulcilmiga jumhuurkoodu waana qowlka naadimku uu halkan inoogu tilmaamayo oo wuxuu inagu yidhi wahaakadaa arrintu sidaasi oo kale weeye sidii mafquudka iyo khunsaha aynu ku soo marnay xukmu dhawaati alxamli ay xukmu xamli dhawaati alxamli xukumka uurka kuwa uurka u saaxiibka dumarka uurka u saaxiibkaa uurkooda xukumkiisuna sidaasi oo kale weeye ee fabni ku dhis oo waxaad u reebaysaa ha noqoto iyo kuwan jooga waxaa la siinayaaba calal yaqiini mid ku dhisan hubaasha iyo wal aqali inta yar ee hubaasha arrintu ha ku dhisnaato oo kuwa joogana inta yaree la huba ha la siiyo waxa weeye isagana inta ugu dheefroone laisleeyahay intaasibaa ugu waafisan ha loo dhigo markaa shaaficiyadu iyagu waxay u kala qaadayaan xaalaadka arrintiisu nusqaani gelayso laakiin kollayba dadkan meesha joogaa aanay qadaynin ee wax la sii siinayo labay u kala qaadayaan dadkan wax la sii siinayaa inay ahlu farad yihiin oo farad muqadara bay leeyihin oo haddii waxa weeye xamligu sidaa noqdana intaasay helayaan qadar muqadara sida zawjadii oo kaleo la yidhaahdo haddaad ilmo dhasho waxaad helaysaa ama gabadha masalan ninka ama xaaskiisa ahayd ama haddii doonto xaaskiisa bayaanay ahaanina sifo shubhaha ku uuraysatee almuhim gabadhaasi hadday dhasho ilmo ama adiguba gabadhay aada dhasho dee thumun baad yeelanaysaa siddeed meelood meel ahaan haddaad ilmo dhali weydo u bakti noqdana rubuc baad leedahay shaaficiyadu iyagu waxay leeyihiin qofkii farad muqadara leh ee ay dhici karto faradka inuu isku khilaafo ka noocaasi oo qura ayuunbaa wax la siinayaa marka waxa weeye qof aan qadaynin wax la siinaya aynu leenahay hebel haddaanu qadaynin waxa la siiyo waa marka arrinkiisu uu muqadar yahay ee qadar go-aani jiro amaa hadday casabo noqdaan oo dadku waa casabo wax dhexlayaa gabadhina uur bay leedahay iyadana casabo laga filayaa sida walaalihi oo kale waxa weeyaan islaantii walaalahood dhalaysana ama hooyadood ha noqoto ama ayadood ha noqotee ay uur leedahay aabbena aanu jirin oo walaaluhu isdhexlayaan wax la sii bixinayaa haba yaraatee ma jirto bay leeyihin wax la sii siinayaa ma jirto oo walaalahan aan qadaynin midh la siin maayo mar hadday casabo noqdeen xamliguna tiro uu noqon doono aan la garanaynin waxa weeye midh la siin maayo bay leeyihin ee markaanu leenahay waxbaa yaqiin lagu dhisayaadoo in yar la siinayaa waa markay wuxuu macno farad yahay oo wixii muqadar yihiin xamliguna laga yaabo qadarkaa inuu ka nusqaamiyo markaasi baanu ujeednaa bay leeyihin oo ahlulcilmigii jumhuurka ahaa ee isla oggolaaday uurka hortiibaa wax lasii dhexlayaa oo uurkana waa la tixgelinayaa kuwan baahanna waa la tixgelinayaa ayaa waxay isku qabteen waayahay uurka intee in leeg baa loo dhigayaa qaarkood waxay yidhaahdeen hal qof oo lab iyo dhadig ah ka u dheef roon ayaa wax loogu qaybinayaa uurka midh baa la xisaabinayaa lab iyo dhadig hadba ka u dheef roon baana wax loogu dhigayaa waana madhabka xanafiyada iyo sida agtooda ka xooga badan leh ahlulcilmiga qaarkood sida xanaabilada iyo agtooda ka xooga badan lehna waxay yidhaahdeen war maya ee laba qof oo laba dumara laba hablood ama laba dhadig iyo laba lab iyo lab iyo dhadig wada jira ka u dheefroon ayaa loo dhigayaa maxaa yeelay had iyo jeer mataanuhu way iska badan yihiin bay yidhahdeen oo dumarku waa mataaneeyaan laakiin laba wixii ka badan gabadhu inay saddex dhasho ama afar dhashaa waa naadir iyo wixii la mid ah wanaadirna laa xukma lahu naadirkuna xukum tixgelin ah ma yeeshee xukmuka infiraadkiisa iyo gaarnimadkiisa uu la yimaado ayuunbaa loo tixgeliyaa inta badan mar mar xukumka qaalibka la siiyaana oo sida loo badan yahay la raaciyaana waa jirtaa maadaamay sidaa tahay laba qof oo laba dhadig ama laba lab ama isku jir oo lab iyo dhadiga ka u dheefroon ha loo dhigo hadday ka bataanna hadhow waa loo soo celinayaa oo qofkaa dheeraadka noqday dee waxbaa loo soo reebaya oo kuwii baa la odhanaya waxaydaan lahayn baa qaadateen wax soo yaro celiya sidaasi bay noqonaysaa qola yidhi intaasaa loo qaybinayaana waa jiraan laakiin shaaficiyadu iyagu waxay yidhaahdeen waar waxa loo yaqaano uurku tiro uu leeyahay ma jirto kuwa afartan dhalayna way ka xikaayoodana waa sheegeen ooay yidhaahdeen wax yaroo aada iska moodo kiish oo wax yar yaroo suullaalee ku jiro ayaa gabadhi dhasho dabeedna hadhowbu ubad caadiya dib ka noqday markii bacadka loo tuuray la arkay isagoo dhaqdhaqaaqaya dib bay afartan wiil oo hal uur ku wada dhashay ka noqdeen marka waxyaaba badan bay soo xikaayoodeen oo waxay yidhahdeen uurku tiraba ma leh marka haddaanay arrintu ahayn bay yidhaahdeen wax farad muqadara ku saabsan ee casababa ay noqoto annagu waxba sii kala bixin mayno midh udhig midh siin mayno kuwan qaylinayeele waxana la siiyo haddayse ehlu farad tahay inta la hubo ee muqadarka ah ayaanu siinaynaa marka runtii baabka xamliga laftiisu muhiimadiisa ayuu leeyahay oo had iyo jeer aalulxilmigu hal xidhaalayaal fara badanna way ka keenaan oo markaad doonto baabulxamli markay joogaan intay doonaanoo hal xidhaale ah ayay ka soo arooriyaan mid waynagii kusoo marnay walaaga markaynu maraynay ee gabadha wax horaysay waynagii soo maraynay gabadhii lahayd ninkaygii baa dhintay hadduu inan dhalo xoolaha sideed meelood meel ahaan baan leeyahay hadduu inan dhalo xoolaha barh baan fadhiyaa oo barh baan leeyahay hadduu waxa weeye bakti dhalana halle aan bakti dhalana xoolaha oo dhan anigaa wada leh inagii soo aragnay masalan haddoo kale waqtiyada qaarkood ahlulcilmigu waxay cabiraan waxay yidhaahdaan gabadh baa tidhi tusaale ahaan dad xoolaa isla qaybsadabay u timo waxay tidhi war xoolaha qaybtooda ha ku degdegina maxaa yeelay uur baan leehay haddaan wiil dhalo waxbuu dhaxlayaa haddaan gabadh dhalana waxba dhaxli mayso haddaan wiil iyo gabadhba dhalana waxa weeye wiilkoo quraa dhaxlaye gabadhu waxba dhaxli mayso yani markay doonaan qaabka hal xidhaalaha wejigay doonaan bay u keenaan mar mid odhanaysa labada haddaan labada dhalaabay wax wax dhaxlayaan maray odhanayso inantaa wax dhaxlaysa inankaan waxba dhaxlayn intaas oo weji oo hal xidhaalo ah bay ka keenaan taasoo kale waxay iska noqonaysaa raggii casabada ahaa ee iyaga iyo hablahooduna aanay iscasabayn jirin ubadkoodu markay dhalaan gabadhaasi mid ka mida bay uur u leedahay oo masalan tusaale ahaan waa gabadhii walaalkaa oo uur leh ama gabadhii adeerkaa oo uur leh ama in adeerka iyo waxay la mid ah dabeedna waxay leedahay markay gabadhii walaalkaa tahay haddaan wiil dhalo dee dhaxal buu yeelanayaa waa ibnul akh cid ka xigtaana markaa meesha ma joogto qolay leedahay war xoolaha qaybsanina maxaa yeelay haddaan wiil dhalo tusaale ahaan waa ibnul akh walaalkaa wiilkiisii wey waxbuu dhaxlayaa haddaan gabadh dhalo dumarkii dhaxalka lahaaba kuma jirto oo dee bintul akh wax la yidhaahdaa kamay mid ahayn dadka wax dhaxla walaalkaa inantiisu weligeed ku dhaxli mayso inantood adeerka ruma u tahay dhaxal kuguma laha sinaba dhaxal kuguma leh waa inagii hore usoo aragnay hadday wiil iyo gabadh dhashana dee wiilkuunbaa dhaxalka leh waayo walaashii ma casabeeyo walaysa ibnu lakhi bilmucasibi man milahu aw fawqahu fi nasabi marka markay leedahay war bal xoolaha ku degdegina maxaa yeelay uur baan leeyahay haddaan wiil dhalo dhaxalka waxbuu ku leeyahay hadduu uurkaasi gabadh noqdana waxba kuma laha hadday wiil iyo gabadh noqotona wiilkuunbaa dhaxalka yeelanaya e inantu waxba kuma leh tan noocaasi oo kale ah way noqon kartaa hadday cagsigaba ka dhigto oo ay tidhaahdo war haddaan gabadh dhalo dhaxal bay leedahay haddaan wiil dhalana dhaxal ma leh haddaan laba wiil iyo gabadh wada jira dhalana midkoodna dhaxal ma leh taasina waa wixii qariibulmubaaraka la odhan jiray aynu soo maraynay oo waxay noqonaysaa in la yidhaahdo islaantan uurka lehi tusaale ahaan waaba aayada aayada aabbe waxaana dhimatay gabadh waxaanay ka tagtay saygeedii ama saygaba inaga daa waxay ka tagtay dee labadii isku casaboobi jiray baan rabaa maya sidaa u daa marka hore aan saxnay saygeeda u daa waayo hadday isku casabowdo way inaga ridaysaa walaalaha aabbeba ee waxay ka tagtay gabadh baa dhimatay oo saygeedii oo xoolaha nisfi buu doonaya iyo walaasheedoo shaqiiqad ah iyaduna xoolaha nisfi bay doonaysaa xoolaha barh bay rabtaa labadooda midba barh buu doonaya aayadiina uur bay leedahay hadday inan dhasho inantaasi waa saaxibatu sudus weeye sudus bay wax ku qaadanaysaa masaladuna way cawlmaysaa sudus bay wax ku qaadanaysaa masaladuna waa cawlmaysaa hadday inan noqoto dhaxal bay yeelanaysaa markaa masaladii toddoba qori baa laga dhigi saygana saddex baa la siin ukhtada shaqiiqada aabbiya hooyana inantaa walaasha aabbiya hooyana waxaa la siinayaa saddex qori taa aabbena qori baa la siinaya waayo waa takmilata thuluthayn labadaa hablayo waxay isku dhammaystiranayaan thuluthayn laakiin aayadaasi hadday wiil dhasho oo akhli aba noqdo akhli aba waa casabo mar haddii xoolihii ehlu faradkii dhammaystay wax allaaliya wuxuu leeyahay ma jirto uu iska tegaya hadday wiil iyo gabadh noqdaanna way isku casaboobayaan oo casabatu bilkhayr labadoodaasina waa dhacaya khalaas marka hadday tidhaahdo waar uurka aan leeahay hadduu gabadh noqdo waxbuu dhaxlaya hadduu wiil noqdona dhaxal male hadduu wiil iyo gabadh noqdona dhaxal male laakiin markuu gabadh qura noqdo ayuunbuu dhaxal yeelanaya hadday xitaa dhowr gabdhood noqdaan dhaxal bay leeyihin oo marka lagu sii badinaya waxa lagu odhanaya waxay leedahay haddaan wiil dhalo xalay haddaan gabadh qura dhalo dhaxal bay leedahay haddaan wiil qura dhalana dhaxal ma leh haddaan mataano isku jira aan dhalana waxba ma laha haddaan mataano dhadig dhalana waxbay leeyihin waayo dhadigu hadday bataan iyo haddii kaleba mar hadday xaaladda takmilata thuluthaynka ay habluhu walaaluhu noqonayaan liabkaahi ama bintulibniyadu marka ay noqonayaan takmilata thuluthaynka ee suduska ay qaadanayaan midhkooda iyo boqolkoodu isku mid bay ahaay marka halxidhaalayaal badan bay ku keenaan ahlulcilmigu marka ishaare ahaan un baynu uga jeednaay oo mar kastaba uurkan la sugayaa maruu wax leeyahayna waa jiraysa mar aanu waxba lahayna waa jiraya mar tan uurka lahi wax dhaxlaysaana waa jiraysaa mar aanay waxbaba dhaxlayna way jiraysaa waana inaad ogaataa uun uurku waa uur baabka saamayn ku lehe shaksiga dhimanayaa inuu uurka leeyahay oo isagu gabadhiisa ama uur u leedahay yacni shardi ma taasi shardi ma markaa runtii baabka xamligu waxa weeye waa baab tixgelintiisa leh gabadhuna xamligan laguu sheegayaana markuu wax dhaxlayaa waa markuu laba shardi leeyahay xamligan maanta ba la tilmaamaya waa marka ay suuragal tahay cinda almowti almuwaris gabadhaasi inay uur lahayd hadday doonto xaqiiqaba yaanay noqonin waa markay suuroobayso gabadhaasi inay uur lahayd cinda almowti almuwaris shaksigaa la dhaxlayaa markuu dhimanayo walow kaana nudfa candhuufba ha noqda hadduu doonayo haddii gabadhaasi lix bilood wax ka yar ku dhasho ama madaahibtu way isku khilaafaan uur inta ugu badan ee uu calool ku jiro e madhab kastaba inta uur ugu badan ee calool uu ku jiro hadday muddada ka sokeeya ku dhasho asaan markaa cid qabto oo kaloo isticmaalaysaana gabadhaa aanay jirin uurkaasi waxbuu dhaxlayaa shaaficiyadoo kale agtooda uurka wax ugu badan afar sano inta calool lagu sido marka lix bilood hadduu ka sokeeyo ku dhashana waa bilijmaac hadduu lix bilood ka bato oo afar sanaba ka sokeeyana ama afar sanaba uu ku sinmo oo markaa gabadhaa cid kaloo guursatayna aanay jirin oo saddex sano kadib ilma ay la timaadoo tidhaahdo berigiiba caloosha iigu hadhay mar haddaanay meel lagu caddeeyaa jirin ma jirin dee ilmahaasi wuxuu noqonayaa mid wax dhexlaya mid wax dhexlaya markaa madaahibtu way isku khilaafsan yihiin qadarka ugu badan laakiin qolaba qadarka ugu badan agtooda ayuun bay masalada ku dhisayaan waa midda kale ee iminka adigu waa ka duwan tahay masaladu sidii hore oo dee casri baynu maraynaa si badan uurka wax looga ogaanayo oo aalaad casri ahi ay jiraan taa lafteedu wax badan bay soo dhaweynaysaa sida ahlulcilmigu ay tilmaamayaan waayo dee imanka combyuutar baa la saarayaa gabadhiiba ama qaabab kalaaba lagu baadhaya oo markay taado uur baan leehay war bal combyuutarka ugeeya ma labaa caloosheeda ku jira mise mid qura muxuu yahay talo ma laba ma dhadigba in si yar loo ogaadaabaa laga yaaba dabeedna halkii maantaba lagu daali lahaa qadarkiisaba si yar loo dhigo oo la yidhaado war hadduu nolol ku dhashana ha qaato dee hadduu bakti kusoo dhacana waxba ma leh oo arrintaba lasoo dhaweeyo marka waxa weeya uurku bishardi marka hore waa inuu yahay mid cinda almowti almuwarith ay suuragal ahayd inuu caloosha ku jiray ama yaqiinba ahayd labada mid ay tahayba haddii ay suuragalta iyo haddii la hubayba labada jeerba waxbuu dhexlayaa waa shardiga labaad ee u dambeeya waa shardiga labaadee waa inuu nolol kusoo dhacaa oo hadduu bakti kusoo dhaco waxba ma leh hadduu bakti kusoo dhaco waxaa dhici karta in isaga la dhaxlo laakiin isagu waxba ma dhaxlo oo mawdkii taqdiiriga ahaa ee aynu kusoo marnay awalulkitaab ee aynu lahayn geeridu waxay ku sugnaata xaqiiqatan aw xukman aw taqdiiran taqdiiran way dhici kartaa oo ninkii haddii uu ka dhinto masalan gabadh uur leh oo gabadhii oo uurkii leh mid caloosha ku dhufto oo gabadhii ilmihii ka soo dhaco ilmaha noocaasi ah mar haddaanu nolol iftiinka ugu soo bixin isaga waa la dhaxlayaa waxaa laga dhaxlayaa qurada markaa dhimashadiisan yaree uu dhintay waxa yaree laga xukminayo ilaa shanta halaad ah waxaa yar baa laga dhaxlayaa ee qurada ahlulcilmigu ay ka cabiraan quratljaniin isagii baa la dhaxlayaa laakiin isagu dhaxal yeelan maayo oo xoolii aynu joojinay ee halkeer dhigna ee lahayn uurku bal wuxuu noqdo aynu eegno shilinkuma laha ee isagaaba dib loo dhaxlaya oo shantii sahlaad ee laga soo qaado la odhanayaa ki yaraana dhimaya dhaxla marka waxa weeye way dhici kartaa uurku inuu isagu la dhaxlo balse isagu aanu dhaxal yeelan waayo ilaa uu nolol ku soo baxo isagu dhaxal ma yeelanayo marka runtii masalada uurkuna masaa'ilkii horuun bay la dariiq tahay oo waxay noqonaysaa in arrintiisa la sugo ilaa inta uu kala caddaanayo ama lagu heshiinayo waqtiyada qaarkood dee waa lagu heshiin karaa hadduu doono isagu nasiibba kuma laha markaynu leenahay waa la heshiin karaa sulxi baa bannaan dee kaynu wax u dhigaynaa haddaynu doonno uurkaba maaha ee cid kale aynu ku miisaamaynaa sida aabbiyo hooyo isu yimi inta ilmahoodii dhintay islaantaasina hal ilmo ayay leedahay odayga islaantiisii kalena ee markaa aayada ahaydna carruurta aayada u noqonaysa kan dhintay odaygana xaaskiisa ahayd uur bay leedahay marka uurkaasi dhaxal ma leh oo meel aaba joogo dee walaalo waxba kuma dhaxlo oo waxba kama dhaxlayo balse waxa suuragal ah islaanta hooyada ah inay walaalo tacaduday ku noqdaan oo ay geeyaan sudus haddii midhkaa labaad dhasho haddii uu midhkan qura un ahaadana islaantu thulus bay wax ku dhaxlaysaa hooyadu oo aabbaha thulus bay qaadan dalool isna labada dalool ee kalau qaadan marka waa la sugayaa hadday yahdaan waxbaba sugi mayne wixiina innagaa isu le aynu iska heshiino cid u diidaysaa ma jirto uu yahay haddana gabadhaasi waxay doonaysaba ha dhashee innaguma iska dhammaysanaa oo ay labadoodu dhammaystaan cid u diidaysaa sharcan ma jirto markaas aawadeed baynu leenahay uurka intan la dhigay ee mawquufka ah waxaa lala sugayaa ila albayaan aw ila asulxi inta arrintu ka caddaanayso ama inta laga heshiinayo ee dadka dhaxalkaa lahi hadduu heshiis ka suuragel yahay laga heshiinayo aynu intaa kaga gudubno xamliga iyo waxyaabaha ku saabsan baabu lqarqaa iyo wanaxwihim qarqaaga kuwii qarqoomay ayuu baab u yahay iyo kuwa la midka ah markaa tanina waa arrin taabanaysa shuruuddii wax lagu dhexlayay mid ka mid a waayo shuruudda ma soo tilmaamin musanifku raxmatullaahi caleyhi ama naadimku ma soo tilmaamin oo abwaabta uu ka tegay bay ku jirtay arkaantii baabka dhaxalka arkaantiisii muu soo sheegin innagaa muqadimadii kusoo darnay shuruuddii ma sheegin baabkii raddiga ma sheegayo cidda wax lagu celinayo dawil arxaamta kama hadlayo abwaab noocaasoo uu ka tegey ayuu baabkan shuruudda ka mid ahaa laakiin ishaare ahaan halkan way ka muuqan kartaa waa la odhan karaa halkan ishaara ugu suganoo waxbuu ka sheegay shiikhu waayo wuxuu tilmaamayaa dadka isdhexlayaa inay kala dambeeyaan oo kan la dhexlayaana horeeyo ka wax dhexlayaana uu dambeeyo markaa shardigii muwaridka loo dhigay iyo kii waaridka loo dhigay labadii shardiba ishaaray u tahay hadal cad bayay ahaanine marka wuxuu yidhi naadimku raxmatullaahi calayhi baabkan alirthu bitaqdiiri waalixtiyaad ayaanu ka mid yahay baabkan isaga ah ee qarqaa iyo wanaxwihi wuxuu yidhi wa in yamut haddii uu dhinto qowmun qolo haddii ay dhimato bihadmin ay bisababi hadmin dumitaan sababkii hadday ku dhintaan aw qaraqin ama qaraq daraaddii hadday ku dhintaan aw qaraq aw amase xaadithin ay amrin xaadithin arrin soo darriyey ay ku dhintaan arrinkaas soo darriyay oo camal jamiica dhammaantoodba cammimaya dhammaanba cammimay camal jamiica dhammaan camimay oo wada gaadhay oo aan waxba ka reebin kal xaraqi sida gubashadii oo kale oo walam yakun aanu ahayn yuclamu mid la og yahay xaalu saabiqi ka horreeye xaalkiisana aan la garanayn falaa tuwarith ha dhaxalsiin zaahiqan mid ay naftiisu degdegtay min zaahiqin mid kaloo ay naftiisu degdegtay ha dhaxalsiin mid naftu si yar kaga baxday mid kaloo ay si yar kaga baxdo naftiisii degdegtay oo ay tagtay ha dhaxalsiin mid dhintay mid kale ha dhaxalsiin buu ga jeeda falaa tuwarith ha dhaxalsiinin zaahiqan mid markaa tegey oo degdeg markaa u tegey min zaahiqin mid kale oo tegay oo naftiisii ay baxday ha dhaxalsiin wacuddahum ku tiri kaannahum sida iyagiioo ajaanibu qalaalood kale ah sida iyagiioo ajaanib kale ah oo aanay waxba ka dhaxayn sidaasi oo kale ka dhig oo ku tiri wacuddahum tiri bimacnaa almawta biqaraqin wanaxwihi kuwaa dhintay ee qarqoomid iyo qayrkiiba ku dhintay kaannahum sida iyagiioo ajaanibu ajaanib oo kale ah oo laa qaraabata baynahum wax xigaalnimaahi aanay ka dhaxayn saas oo kale ku tiri fahakadaa sidaasi buu ahaaday alqowlu sadiidu qowlka toosan ee asaa'ibu xaqa asiibaya ee sawaabka ahi sidaasi oo kale sidaasi buu ahaaday sidaa yeel buu leeyay oo midnaba midka kale ha dhaxalsiin halkan wuxuu ka hadlayaa mas'alo muhiimaddeeda leh mas'aladaasi waxa weeye dadkii hadday ku dhacdo dhacdo wada gaadha arrintaa dadka ay qusaynayso oo xaadid cammimaa haddii uu ku dhaco sida inay qarqoomaan oo doontii ay la qarqoonto dad meesha isdhexlayayna ay wada saarnaayeen oo qaar markaa isdhexlayay meesha ay ku jireen ama waxa weeye dumitaan yimaado oo gurigiiba madfac baa qabsaday iyo wax la mida ama gaadhigii miinaa ku qaraxday oo waa burburay ama waaba gadoomay ama gubashaa dhacday dabeedna dadkii isdhexlayay way dhinteen markay dadkaa dhex isdhexlayay ay dhinteen dee waxaa ka suuragal ah marka hore laba xaalo in la og yahay sida ay u dhinteen oo dabeedna masalada lagu dhiso sida ay u dhinteen hadday kala horreeyeen iyo hadday kala dambeeyeen hadday isku mar dhinteen iyo inaan waxba laga ogeyn intuba waa dhici kartaa marka la og yahay waxaa ka suuragal ah dhowr suuro oo shan suura isugu soo ururaysaa laakiin dhowr baa ka suuragala in la og yahay inay kala dambeeyeen kooda dambeeyeyna la garanayo hadday sidaa noqoto biijmaaci ahlilcilmi ka dambe waxbuu dhaxlayaa ka horaana la dhaxlayaa laakiin ka hore ka dambe dhaxli maayo ee ilowba ilow kooda dambeeya ayaa biijmaaci ahlilcilmi wax dhexlaya haddii la og yahay inay isku mar dhinteen oo aan midna mid ka dambaynay yaqiin noqotona biijmaaci ahlilcilmi isma dhexlaya midna midka kale dhexli maayo qola adigu halkaa kala yaro saarto asalka maalka iyo wax ku kala saartay waa jiraan laakiin waxa weeye min xaysu ljumla laba iskuma hayso inaanay isdhexlay hadday isku hal mar yaqiin tahay inay markaa dhinteen haddii waxa weeye la garan waayo may cafwan suuradii horaan ku jiray ee garashada taanaan suurada labaad u gudbin ama waaba la garanayaa oo way kala dambeeyeen laakiin waa la ilaaway oo waa la hubaa inay kala dambeeyeen laakiin waa la ilaaway oo waxaa la leeyahay war hebelow markii qoladaa gaadhigu la gadoomay aynu isa soo dul taagnay sow ma hubtidin midna maydahaa midina uu noolaa markaasuu leeyahay shaki ma leh taasi iyada mugdigagama jiro oo awalkoodee baa horreeyey markaasuu leeyahy war niyo waan garanayayba markii eh iminkan ilaawe dhowr sanaa ka soo wareegtay oo maalintii waan hubaayo anaaba wax ka qaadaye laakiin waan ilowsana kii dambeeyey hadda garan maayo laakiin waxaan hubaa inaanay isku mar dhiman ee markii hore aanu halkaa maraynay mid baa dhintay dabadeedna hawshu waa nagu badnayd oo saasaanu isaga duuno meel baanu ku dednay gaadhigii markuu in dambe waxooga ayaa nala socday aanu dadkii dhaawacaa soo gurnayna markii dambena mid baa dhintay wixiiba dabeedna meel baanu ku wada dejin oo dhaawac iyo hawshaa nagu badnayd oo kala garan maayo laakiin waxaan hubaa markii hore waan ogaado maalintii hore waaban magacaabayo dadka waan uga warramay iminkaan ilaawe waxba iga sii noqday marka waa la ogaayo way kala dambeeyeen waa la hubaa weliba waana la garanayay bicayni man ta'ahara caynta kii dib dhacay waa la yaqaanay haddaa la ilaawe ilowtiin baa dhacay waa suuro saddexaad oo ilo ka soo baxaysa marka la ogaa suuro afraad halkaa la og yahay way ka soo bixi kartaa shanta suuro afar xaggaa waa gelin kartaa oo inaynu nidhaahno inay kala dambeeyeen waa la ogaa laakiin cayntiisa lama garanayo oo innaga midina soo gaadhay cayntiisa ma aha ee waxaynu yaqiin ku ognahay dadkani inay kala dambeeyeen oo rasaas baaba lala dhacayay tusaale ahaan oo dagaal bay ahayd marba qayb baa la laayay qof qof baa loo toogtay layskuma dhex tarin laakiin meeshii un baa lagu wada dilay si ay u kala dambeeyeen garan mayno waynu hoose hubnaa inay kala dambeeyeen oo marka la yidhahdo war miyaanay kala dambeyn oo mashaki baa kaaga jira marba mid bay daawanayeen oo kanay dilayeen xoogaa bay dul taagnaanayeen intuu ka dhimanayo ka kalay dilayeen intuu markaa ka dhimanayo ka kalay dilayeen saasay ku laayeen laakiin qof horreeye dhacalay kaga bilaabeen garan mayno laakiin maxaa yaqiin ah inay kala dambeeyeen iyo inaynaan midhba ka ogeyn gaadhigii oo gadoomay maydna waa u nimay miyay kala dambeeyeen miyay kala horreeyeen markaa ma ma qiyaasi karno warna uma hayn markaa shanta suuro laba ka mida ijmaac baynu ku tilmaanay oo waa markaynu hubno inay isku mar dhinteen aanay kala dambayn gebigood ban baa hal mar qura laba eegta ama gaadhigaba hal mar qura miina lagu hagayo hilbahoodu hal mar bay korka wada yaaceen xaaladdaa isma dhexlayaan waxa weeye haddii la hubo inay kala dambeeyeen oo la garanayana biijmaaci ahlilcilmi ka dambaa dhexlaya laakiin saddexda suure oo ah marka la garanayay cayntiisa ee la ilaaway iyo marka la hubo inay kala dambeeyeen laakiin aynaan ka dambeeyey hubin aynaan kala garanaynin iyo suurada saddexaad oo ah markaynu leenahay war annagu inay kala dambeeynay in kale midna waruma hayno maba garan karno arrintaba jaahil baanu kana saddexdaas suuro maxaa laga yeelaya saddexdaas suuro shaaficiyadu waxay yidhaahdaan marka la garanayay ee la ilaaway iyo in la xasuustaa may-uus lagama aha mid laga quustay ma aha ilowba ilow waa la dibdhigaya lamana qaybinayo ilaa inta laga xasuusanayo ama laga heshiinayo laakiin labada suuro ee kale isma dhexlayaan iyagana laakiin waxaynu leenahay sida saxiixa ah saddexda suuro midnaba isma dhexlaya asalkeedaba haddaan la hubin ka dambeeya weligoodba ama inay kala dambeeyaan ha la ogaado ama markii horean garanaya haddaan ilaaway oo xasuusanna maayo ilaaway ha la yidhaahdo ama waxa weeye inay kala dambeeyni in kale war uma haya ha la yidhaahdo marnaba isma dhexlaya mar haddaan la garanayn kooda horreeyey ismaba dhexlayaan iskuba soo ururiyo oo mid aan la hubin mid kale la dhexalsiin maayo ee shardiga waxaa ka mid a dhexlista qofkaad dhexlayso waa inaad ka geeri dambaysay yaqiinan ama xukun ahaan haddaad doonto yaanad yaqiinanba noqonin oo mafquudkaba inagii xukumaynaye dabeedna la dhexlaye ama xukman xukum ahaan laakiin ma dhici karto qof aan la garanaynin in la iska dhexalsiiyo sida saxiixay waa sidaa dariiqada naadimku marayaana waa taa wa in yamut hadduu dhinto qowmun qolo bihadmin dumitaan hadday ku dhintaan aw qaraqin ama qarqoomis ay ku dhintaan aw xaadithin ama ay ku dhintaan amrin xaadithin arrin soo darriyey oo camal jamiica dhammaanba camimay dadka arrintaasi qusayso kal xaraqi sida gubashadii oo kale oo walam yakun aanu ahayn yuclamu mid la garanayo xaalu saabiqii ka horreeye xaalkiisii lama garanayo ama marka horeba lama garanayn ama waaba la ilaaway cala saxiix ee waa la garanayay ama waxa weeye inay kala horreeyeen waa jirtaayo waa yaqiina ka horreeyey baynaan garanayn oo xaalu saabiqi ma garanayno falaa tuwarit ha dhaxalsiinin zaahiqan mid dhintay oo naftiisu ay baxday ha dhaxalsiin oo naftiisu ay tagtay min zaahiqin mid kaloo dhintay ha dhaxalsiin ee wacuddahum waxaad ku tirisaa ka'annahum ajaanibu sida iyagiioo ajaanib oo kale ah oo aanay waxba ka dhaxaynin sidaasi ku tiri fa haakadaa sidaasi buu ahaaday alqowlu sadiidu qowlka toosan ee asaa'ibu asiibaya xaqa ee sawaabka ah sadiid iyo saa'ib waa isku macnay qowlka sadiidkaee toosan ee sawaabka ah sidaasi ayuu ahaaday halkaa haynoo joogto wallahu subxana wa tacala aclam